doodan yaha qaban qaabaday wasaaradda hanraabtay ee xuquuqul insaanka koonfur galbeed soomaaliya weliba loonkugu hadalaay shuruucda hanraabtay oo kaleyiina hay-adaha dowladda iyo dastuurka hanaase oo ogolaada ku qaybgalka siyaasadda iyo inuu ha ku muuqdaan iyo inuu qeyb ku nagdaan kuraasto la kijaangayow arrimaha masiirigae doodaya welibaa ku qaybgalaya wasiirada hanraabta dastuurka gudoomiyaha haweenka degmada baydhabo xildhibaano iyo madax kale wasiirka dastuurka koonfur galbeed soomaaliya saciid axmed cali iyo weliba markorusa faahfaahiyey xuquuqda bilaantiyo kileyna dowladda iyo shuruucdan ilaaliyaasa xuquuqaadsho
koonfur galbeed marka xuquuqda haweenka ama ka qaybgalka siyaasada ee haweenka markaan ka hadlayno si guud ahaan de horta haweenku shacabkay kamid yihiin ama yani bulshaday kamid yihiin in marar qaar waxaa iska jiri karo yani aragtiyo dhahaya dad qaarkood ay aaminsan in la dhihi karo in haweenkii iyo raggii in la kala fadilaayo laakiin dastuurka markaa fiirsa waxawaay way u saman yihiin qodobkiisa tabnaad wuxuu ka hadlayaa sinaanta bulshaduu ka hadlayaa yani wuxuu leeyahay bulshada qofna laguma faquuqi karo midabkuu leeyahay qofna laguma faquuqi karo jinsigiisa yani jinsiga laguma faquuqi karo markii le waxaa waay yani rag iyo dumar qofka raggan embower garaynayna yani dumarkan xoogaa waa liidayna wax la dhahay majir dastuurku wuu kasoo horjeedaa si cad buu u diidaya qodobkiisa tabanaad dii aa fiidhisaan saasoo kale qofna laguma faquuqi karo isirkiisa ama reerkuu kasoo jeeda ama qabiilkuu ka dhashay ama beeshuu ka dhashay qofna laguma faquuqi karo saasoo kale qofna laguma faquuqi karo lixaadkiisa ma qofaa lixaadkiisa u idil yahay qofaa gacan la qofaa il la qofaa yani maxaadhihi lug la laguma faquuqi karo wuxuu la siman yahay dadka saasoo kale ee lixaadkooda uu idil yahay marka xagga markaan ka fiirino sinaanta bulshada markaan ka fiirino dastuurku wuxuu si cad u sheegaya in dumarka ama ragga iyo haweenku inaan wax kala duwanaan ah aanan u dhexaynin wixii ilaahay subxaana watacaala diintiisa ku cadeeyay markii laga soo tago markaa imaada haddana qodobka labaatan iyo lixaad wuxuu haddana si gaar uga hadlaya maxaa la dhihi jiray xuquuqda haweenka qodobka lix iyo labaatanaad dhammaantiisaba wuxuu ka hadlaya ragba kuma jiraanba keliya wuxuu ka hadlayaa xuquuqda haweenka ay ku leeyihiin maxaa la dhihi jiray lix iyo labaatanaad ee dastuurka dowladda koonfur galbeedii aa fiirisaan qodobkaas lix iyo labaatanaad wuxuu leeyahay haweenku waxay leeyihiin xuriyaad waxay leeyihiin xuquuqaad siyaasi waxay leeyihiin xuquuqaad dhaqan dhaqaale intaba way leeyihiin wixii aanan diinta islaamka aanan ka reebin dastuurka ay ku caddahay
wasiirka wasaaradda hanraabtay iyo xuquuqul insaanka koonfur galbeed soomaaliya nasre aweys iyo weliba yee sheegta dega wasaarad ahaan yeewadda sidii la sameey lahaye sharciyo gaar ee hanraabta oo ilaaliya xuquuqdii dastuuriga iyo inay ku mid naqdaan siyaasadda waxaan isleeyahay hadirtaana wax caqabada oo hadda oo hortaagan ma jirto keliya caqabada oo hadda aniga micnaha oo aan sharciga usoo saarin waxay tahay sharciyadu way badan yihiin waxaa jiro marka hore markaan imaanayay horta muddo gaaban afar bilood ayaan joogaa wakhtiga aan joogo waa afar bilood waxaad dareemaysaa afar biloodna inaan wasaaradda waxay leedahay shuruuc badan waxaan ka shaqaynaa xuquuqda haweenka waxaan ka shaqaynaa xuquuqda caruurta waxaan ka shaqaynaa xuquuqda dadka naafada runtii waad dareemi kartaa wasaaradda inay tahay wasaarad aad iyo aad u baaxad weyn oo oo sector kastana u baahan yahay sharci sharciyada marka waxaan bilaabay markaan imaanayay fasti bishii ugu horreysa markaan imaaday waxaan ku fakeray inaan aan bilaabo sharciga ee xuquuqda haweenka horta xuquuqda haweenka horta ilaahay kitaabkiisa ayuu wax badan noogu sheegay kulla shayin axsinaahu kitaaban sharcigeenna runtii suurado badan aan ugu soo degay suuratu nisaa suuratu maxaal maryama horta inteeda badan horta alxamdulilah xuquuqdeena kitaabkay noogu qoran tahay wax yaroo keliya waa wax un dadka ay rabaan in awareness loogu sameeyo oo haddana dowladdii ay rabto in yani kusii adkayso midda labaadna sida hadda wasiirka uu dastuurka noo sheegay dastuurkana oo qodob dhan oo annaga keliya nooga hadlaya jiro qodobka lix iyo labaatanaad oo dastuurka qoranyaha ee haweenka si gaar ooga hadlaya keliya waxay u baahan tahay qodobadaas qodob ahaan loo qoray asagaas in loo sameeyo subtitle loo sameeyo marka annaga marka waxaan marka dastuurku ku qoran yahay lix iyo labaatankan soo qaadanayna waxaan u sameynaynaa subtitle wax aan qorin horta sharciga la qoraya kaas waa sharciga waxaa laga qoraa dastuurka wasaaradda hanraabta iyo arrimaha xuquuqul insaanka iyo weliba yaa muddooyinkiinka dambe dadaalanka jartay sidii aan hormari lahayti xuquuqda hanraabta koonfur galbeed soomaaliya islamarkaana iyoon ku qiib gali lahayen siyaasadda iyo goleyaalka dowladda la kijaangoyow arrimaha masiiriga ee